Madaxweynaha Maamulka Somalilan Mudane Abdiracmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa si rasmi ah xariga ugu jaray mashruuc cusub ee biyo ballaarinta magaalada Berbera kaasi oo dhismihiisa la bilaabay bishii Maarso ee sanadkani. Xarig jarka mashruucan cusub ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka socotay dowladda hoose ee degmada Berbera iyo qeybaha kale ee bulshada. Wasiirka Wasaaradda Biyaha Maamulka Somalilan Mudane Abuubakar Abdiracmaan Good ayaa ka warbixiyey ujeedka loo sameeyey mashruucan.
xafladdani ama xadhigka jarkani biyaha berbera oo biyo ballaarintii ah ahna meeshii aad dhagax dhigtay madaxweyne oo maanta dhammaatay waa wax horta ilaahay loogu mahad celiyo xukuumaddani magacii ay la baxday magaca horta xagga samada laga bixiyaa waxqabad iyo wadajir labadiiba calaamadoogii madaxweyne aad bay noogu socdaan waana calaamado fiican Een, muddadii koobnayd een xukunka joognay boqolkii cisho waxaan kaga qayb qaadannay haddaan wasaaradda biyaha nahay labiyo soddon mashruuc labiyo soddonkii mashruuc hadda kadib boqolkiiba sagaashan waa gebogebo waxaa ugu dambeeya riig laga qodayo ood weyne oo ilaa toddoba boqol iyo saa'id la qodayo isagiina wuxuu marayaa afar boqol oo mitir buu ku dhow yahay in socdo biyihiina insha allahu rajo badan baan ka qabnaa boqolkiiba sagaashan in lagu guulaysto waxqabadkii labiyo soddonkaa mashruuceen qabannay muddadii boqolka cisho ahayd dhammaantood madaxweyne waa gebogebo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan baan odhan karaa way dhammaadeen intooda badan mid midba wax yar ka sii hadheen waana mashruucani dawladdaa bixisay mashruucan lacagtiisa xukuumaddaa bixisay waana dhammaaday lacagtiisuna waxay ka koobnayd lacag afar boqol oo kun ku dhow kilomitirka uu soo qaadayna waxa weeyaan saddex iyo toban kilomitir iyo badh ayuu baabkani taxan yahay waana beebkaa weyn ee halkaa galaya taangiga ku dhacaya una sii gudbinaya magaalada waana biyaha macaan ee magaaladu cabto ayuu ka mid yahay culays badan ayuu aad iyo aad u dejiyey madaxweyne biyihiina si fiican ayay u gaadheen magaalada berbera waana waxqabadadii aad muddada koobaneed joogtay aa- aad qabatay madaxweyne eed ku suntan tahay Madaxweynaha Maamulka Somalilan Mudane Abdiracmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro oo daafuray mashruucan biyo ballaarinta degmada Berbera ayaa sheegay in biyo ballaarinta Berbera ay wax weyn ka tari doonto baahiyaha adeega biyaha.
in mashruucii biyo ballaarinta magaalada berbera aynu dhagaxiisa dhignay bishii saddexaad aynu maanta furayno isagoo dhammaaday Eh, biyo ballaarintaasi waa mashruucii saddexaad ee beebabka berbera lagu hagaajinayo ama quudinta biyaha magaalada berbera sidaa la sheegayna kaalin weyn buu ka qaadan doonaa insha allahu berberi hadday laydh iyo biyo isla hesho xagaaga way iska xejin karaysaa Si kastaba ha ahaatee mashruucan biyo ballaarinta ayaa ka mid ah mashaariic horumarneed oo loogu talagalay in lagu horumariyo magaalooyinka hoos yimaada maamulka Somalilan kuwaasi oo dabooli doona baahi badan oo ay qabaan bulshada ku dhaqan maamulkaasi.